cabdilaahi maxamed daahir cukuse wasiirka wasaaradda warfaafinta ee somalilan maanta waxaad dalkaas ku soo dhawaynaysaan wafdi heer wasiira oo ka socda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya bal wafdigaasi faahfaahin naga sii ujeedada socdaalkooda
waxaa bismi illaahi raxmaan raxiim waa ogtihiinoo dalkeenna iyo dowladda federaalka etoobiya labada waddan waxaa ka dhexeeya xidhiidh weyn oo weyn xidhiidh ballaadhan oo soo jireena xidhiidh aan ahayn mid uguba oo labada waddan ee etoobiya iyo somalilan ka dhexeeya muddo dheer waxaynu iska kaashannaa dhinacyo badan waxaynu iska kaashannaa dhinacyada nabadgelyada nabad ku wada noolaanshaha mandaqadda ganacsiga iyo dhinacyada kale ee faraha badan ee nolosha biniaadmiga ay u baahan tahayba waynu iska kaashanaa dalka etoobiya dowlad deegaanka soomaalida oo ka mid ah etoobiya iyaguna waa dalkaasi gobolka inoogu soo xiga ee aynu xadka wadaagno dabcan etoobiya xidhiidhkeeda waxaa inoo dheeraanaya inaynu ood wadaagnahay oo labada dad iyo labada shacbi iyo isu socodku ay iyaguna muhiimad gaaratigan oo ka kooban mas-uuliyiin iyo shaqaalihii madaxda iyo wafdiga ka mid ah waxaa ka mid ah axmed maxamed shukri oo ah madaxa xarunta xisbiga dowlad deegaanka soomaalida xukunka haya cabdirasaaq cali baashe oo ah wasiirka beeraha xoolaha iyo maxamed faarax oo ah d b b waa minister dowlad deegaanka soomaalida ka mid ah iyo la taliyaha madaxweynaha cabdiraxmaan bootaal ragga kale iyo dhallinyarada kale ee wafdiga ka mid ah iyo qaybta dambe ee iman doonta dhammaantiin waxaan idin leenahay soo dhowaada tahay annaga ayaa dhowr gooroo hore halkaa ku tagnay socdaallo waxaanu kala qayb galnay salaadii ciiddii u dambaysay dowladda deegaanka soomaalida ee etoobiya jigjiga magaala madaxda ee caasimadda u ah iyaguna maanta waxay nagala qayb gelayaan salaada ciidda ee maalmaha inagu soo socotaa aynu dhowrayno inaynu farxadda inagula ciidaan bay u yimaadeen waanu soo dhowaynaynaa sidii aanu daraato xaggooda ugu faraxsanayn markii aanu kula ciidaynay baanu maantana leenahay soo dhowaada ilaa badda iyo berrigaba kaalay oo nagula ciida si weyn baanu u soo dhowaynaynaa socodkaas iyo safaradaasi aynu isweydaarsanayno guud ahaan etoobiya iyo somalilan gaar ahaan dowlad deegaanka soomaalida ee maanta ay martida inoo ah iyo somalilan xidhiidhkaasi waa xidhiidh joogtaa waa xidhiidh labada wadan iyo labada shacbi iyo labada danoodba ay faa'iido badan ugu waxaa soo dhowaynta maanta ka qayb galay wasiirka beeraha wasiir ku-xigeenka ganacsiga agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda agaasimaha guud ee wasaaradda kalluunka guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta maareeyaha t v-ga qaranka meeyarka caasimadda hargeysa taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada somalilan fanaaniinta khadradda ahir iyo asxaabteeda cabdiraxmaan madaxa brotocolka waxa uu ka mid ahaa dadka wafdiga soo dhoweeyey dhammaan dad kale oo fara badanna waa ay ka qayb qaateen waananu soo dhoweynaynaa intana oo ay ka badan doontaa casuumaddu martiqaadku sidii aada noo soo dhoweysay shalay ee fiicnayd idiin soo wada dhoweyn kari mayno laakiin waxaanu isku dayaynaa inaanu annaguna itaalkayaga tallaabsanno
anagoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dowladda deegaanka soomaalida etoobiya iyo magaca dowladda federaalka etoobiya waxaan marka hore salaan diiran u soo jeedinayaa dalkan aan jaarka nahay ee somalilan oon ku faraxsanahay maanta imaanshahaygii koowaad iyadoo ay tahay soo dhoweynta qaaliga ayna soo dhoweeyeen taas marka runtii ujeeddada socdaalka nagow annagu guddi waxaan ka koobannahay xukuumadda afar wasiir oo ka mid ah ayaan nahay iyo bahdii mataqaanaa saxaafadda iyaduna nala socota e s t v guddigu inuu intan ka badnaaday ahayd laakiin ciidda farxadda ciidda awgeed inaan idiinku nimaadno yaan u soo degdegnay taas marka ujeeddada socdaalka nagu suu u sheegay saaxiibka cukuse xidhiidhka labada wadan xidhiidhka labada wadan ee danta inoo ah inaan ka wada tashanno iyadoo oon guddiyada kala gedisan ee dawladda xafiisyada kala gedisan ee dawladda ururada bulshada safaaradda dalka etoobiya ay ku leedahay waddankan aan xidhiidho kala gedisan la yeelan doono shirar kala gedisan laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay soo dhoweynta qaaliga ah eedna soo dhoweyseen insha allahna waxaan ilaahay ka rajaynhayaa socdaalkan horta wuu ka duwan yahay socdaalladii hore waayo khatra daahir oo kale haddaan uxasuusto waxay tidhi weligay hees la ima qaadin iyadoon baa qaada laakiinse hees waa u qaadaysaa duur marka iyada lafteeda waxaa laga yaabaa inaan annaga laftanadu hees